Tirada isbitaalada la seexinayo ee labada xarumood ee caafimaad ee ugu waaweyn magaalada Sicily ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyay abid intii lagu guda jiray cudurka faafa ee COVID-19. Mercy One iyo Unity Point Health St. Luke waxay daryeelayeen boqol iyo laba bukaan oo la isku daray. Heerkii hore wuxuu ahaa dabayaaqadii Maajo, markii heerarka bukaanku gaareen bartamihii sagaashan. Isbitaalada ayaa weli ku sii dhacay qaybaha kale ee Iowa, laakiin qaar ka mid ah saraakiisha daryeelka caafimaadka ayaa muujinay walaac ah inay mar kale soo kici karaan haddii isu imaatinimada Thanksgiving ay sababeen faafitaan fayras oo dheeri ah sidii la filayay. Dhimashada Iowa Coronavirus ayaa sii kordhisay labadii toddobaad ee la soo dhaafay, iyadoo gobolka damaano Noofembar oo ay u dhinteen lix boqol sideetan iyo toddobo. Taasi waa kordhin soddon iyo afar percent laga bilaabo Oktoobarkii. Iowa waxay soo warisay labaatan iyo toddobo dhimasho oo dheeri ah maalintii Isniinta, taasoo wadarta guud ee gobolka ka dhigaysay in ka badan laba kun iyo afar boqol, iyadoo boqol iyo soddon lagu dilay gobolka Woodbury. Caafimaadka degmada Siouxland ayaa soo warisay afar qof oo kale oo dhintay muddo labaatan iyo afar saac gudahood oo uu ku jiray nin da'da ah. Waxaa jiray afartan iyo afar kiis oo cusub in ka badan toban kun tan iyo bilowgii cudurka faafa. Heerkii waxtarka imtixaanka ee degmada Dakota waa ku dhawaad labaatan iyo laba percent. Waaxda caafimaadka maxalliga ah ayaa sidoo kale diiwaangelisay siddeetan iyo hal xaaladood oo cusub laga bilaabo Thanksgiving ilaa maanta oo loogu talagalay in ka badan saddex kun iyo laba boqol oo xaaladood oo dhammaantood iyo konton dhimasho ah. Governor Pete Ricketts wuxuu kordhineeyay xayiraadaha Nebraska ee hadda loo yaqaan coronavirus ilaa iyo bishii Diseembar, iyada oo tirada dadka da'yan isbitaalka la jiifay fayraska ay ku hooseyeen sagaal boqol markii ugu horeysay muddo ka badan laba toddobaad. Xayiraadaha hadda jira waxay u baahan yihiin wacyigelinta meheradaha qaarkood, sida meelaha lagu qurxiyo iyo meelaha lagu qaawiyo, halkaas oo ay adag tahay in la ilaaliyo lix fuud oo masaafada u dhaxaysa dadka ah. Waxaa lagu waday inay dhacaan maanta, inkasta oo hoos u dhac ku yimid isbitaalada. Isbitaalada ayaa weli ku adkaa gobolka oo dhan. Ricketts waxay la kulantay cadaadis sii kordhaya si ay u soo rogto amar maaskaro ah oo gobolka oo dhan ah laakiin wuxuu diiday inuu sameeyo, isagoo ku doodaya in amarada ficilku ay tahay oo ay la kulmi karto iska caabin.